baarlamaanka waa u mahad celinaya baarlamaanka waxa waaye baarlamaanka shaqadii uu qabtay iyo dadka muqdisho shaqada u qabtay aadan kugu mahad celinayaa ugu mahad celinaya dhammaantood madaxweynaha gudoomiyaha baarlamaanka ra-iisul wasaaraha intaas jahdiga ay geliyeen iyo xildhibaanadii mooshinka keenay ee dadka yiri waa mudan yihiin inay matalaan talaan yiri oo xildhibaan arawoy heer amin jesow cabdulqaadir cosoble ninka la yidhaahdo intaasoo xildhibaana iyo intaan magacooda iidaan ka aqaanaaye waa u mahad celinaya intaas
waa tahay mahadcelintan ka sokow arrinkan matalaada saddex iyo tobanka urs kursi ee gobolka banaadir uu aqalka sare ku yeelanayo in muddo ayaa la sugayay bal maxaad is leedahay kuraastan waa ay kusoo kordhin karaysaa arrimaha gobolka banaadir
kuraastan haddii xagga gobolka banaadir la helo amniga waa soo kordhaa horumarka waa soo kordhaa intaas waa soo kordhay iyo magaalada dhan iyo dadka dhan gobolada soomaaliya madaxdooda waa meeshan gobolada soomaaliya o dhan amnigooda iyo horumarkooda dhan waa kordhaa berkee xaqi banaadiraan la helay haddii qof madaxa ay ka jiran taho inta kale waxa waaye wax macnahay male madaxii soomaaliya waaye madaxii gobolada soomaaliya waaye gobolka banaadir oo dadkii mataqaana ay ku noolayen
waa tahay wa waa u mahad celihaynaa wax kaloo aan mataqaana male amnigaas iyo horumarkaas iyo dadkan in badan in badan oo badan ay waxay sugaayeen in mataqaana ay helaan horumar iyo mataqaana matalaadi sidaasaan leehay inta joodiga gelisada khayr allah siiyo inti dooratay oo xildhibaanada ahayd khayr allah siiyo intaas dooranna waa mahadsan yihiin xildhibaano qaylinayana waa arkayo nahaye muxuu ahay dadka waa asaxshay baarlamaan ma aha xildhibaanadaas gobolay kasoo jeedaan waana naqaanaa waa waxaan u malaynaha naas gooni inuu si gooni u go-aan u malaynaha xildhibaanadaas naas ay iska dhuuqi jireen inuu ka go-aan u malaynaha laakiin annaga gobolada ay kasoo jeedaan iyo iyakaba wax u qaadi mayno waa waa iyagana waa isaga mahad celina saddex iyo tobanka kursi sida loo qaybsahayo dadkan waxay leeyihiin isku xaquuq waayey waxbay qaybsan jireen weligooday waxay ahaayeen wax wadaag hal haba hadday arkaan waa kala qaybsan jireen mudnaanna waa lesu sidaa sidii loo kala mudan yahay dadka waa kala mudan yahay muqdisho naftiisaa kala mudan sidii loo kala mudan yahay hal loo qaylaha waxdibana ka imaaman doonaan waa la helaa saddex iyo tobanka qofood dadka muqdishaa iskale sida u kala xushmad leeyahay u kala mudan yahayna waa isu sii doonaan waxdiba kaas ka imaamayaan iyagoo la kaashanaya waxgaradkooda culamaa udiinkooda xildhibaanadooda aqoonyahanada haweenka nabadoonada iyagoo intaasba la kaashanaya dadkan waa la yaqaanaa waa dad nabadeedee dawlad jecel intaas la sabraayo ma jirto gobol intaas lagu dul noolaa karo xaquuqna aanan la siin waxoodan layska cuni karo intaas dawlad jacaylka iyo dawladii horaa furansi ka duntay kenyiina ka dumnaa islahay dawlad ku noolaan nahay dadka muqdisho waa dawlad ku nool wax dhibana ka imaamo doonaan waxayna uqaybsan doonaan habka dhalasho wadaagay uqaybsan doonaan puntland qof laga siiya hadday jirto ayagana waxay dhiibeenaa la sii haayaa jabka ay dhiibeenaa laga sii haayaa hadday ay mataqaanaa cadownimo oo u qaylihayo xildhibaankaas haddoo bunaan raba bunaan horta xaq qasab ma ahno waxa waaye walaalow le waayo maahene waxa qayla dhaama iyo mataqaanaa wax xaqiraad iyo waxusuruuca ma ahan mudnaan walaalow mudnaan isiiya ayaga gobolkooda iyo maamul goboleedkooda hadday mudnaan ka dhiibeen waxay ka dhiibeen oo kale laga sii hayo banaadir hadday wax ka dhiibinna annagaa mada degmooyin umagacawno oo mataqaanaa iyaga ay xaq u lahayn aan umagacawno gobolka banaadir looga magacaabo waa qalad arrimo qaldan waayo marka xildhibaankaas waa iska qaylahayo wa waa iska qaylo aanan qaylo aanan meel ku habboonayn oo iska qayliso waxa waaye oo kale qaylada oo xayawaanaadka oo kale qayladiisaan dhihi karaa
waa tahay ugu dambayntii maxaa baaq oo aad jeedin lahayd waxaan baaq u jeedihayaa dadka muqdisho inay dawladda soo dhaweeyaan oo ay baarlamaanka soo dhaweeyaan u mahad celishaan wixina ay isu sabraan ay isisiiyaan amniga iyo nabadgelyada laga rabo maamul goboleedyada mid lagu dibaaran markii soomaaliyada ma meesha wada joogtay inay amni laga helo nadaafad laga helo wax walba laga helaan soo jeedahaya wixiina ay isu samrida oo walaalnimo ay ku qaybsadaan sidaasaan lehay dawladdana madaxweyne maxamed cabdullaahi farmaajo waa mahadsan yahay nasiibkiisa iyo isaga oo dawladiyaa wax naloo ogolaaday waa mahadsan yahay xasan cali khayre waa mahadsan yahay madaxweyne gudoomiyaha baarlamaanka maxamed mursal waa mahadsan yahay intaasaan leehay mahad ballaaran ilaahay ha siiyo haddii nasiibkooda uu noqdana mar labaad ha soo noqdaa sidaasaan leehay